magaalada kismaayo ayaa waxaa si rasmi ah looga daafuray tobabar muhiim ah oo diradda lagu saaraya cadaaladda tobabarkan oo socon doona muddo dhowr maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya xubno ka kala socda garsoorka hay-adaha ammaanka odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada rayidka ujeedka tobabarkan ayaa in la xoojiyo fahamka guud ee la xiriira sida loo hirgelinayo cadaaladda lagu gaaro wadahadal isfaham iyo xal nabadeed oo ku salaysan dhaqanka iyo shareecada islaamka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo daafuray kulanka ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadiisa tobabarada inoo wada barnaamijkan oo ay ka mid tahay qowla oo u n d b ka socota ergada ka socota labada maamul goboleed oo koonfur galbeed iyo galmudug odayaasha dhaqanka sharci yaqaanada dhallinyarada haweenka agaasimayaasha wasaaradda bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib barnaamijkan aan daha furayno ma ahan maalintii koowaad mana ahan maalintii koowaad oo aan issoo hor fadhiisanno dadkaan meesha fadhiya waxaan u malaynayaa wakti dheer baan wada soconnay duruus badan baan soo barannay hadda waxaa laydii diyaarinayaa idinku inaad macalimiintii noqotaan berritoada barnaamijkan wadaan waa dadka waxgaarsiisaan barnaamijkan waa cadaaladda sulxa ku dhisan cadaalad iyo sulx labaduba diinteenna islaamka ka mid yihiin haddii dhibdhaco inta aan maxkamad la tegin oo la isdacweyn weligeed waxaa jirtay barnaamij suluxa oo odayaashu ay gacanta ku hayeen oo dadka la isugu soo dhaweynayo oo dadka lagu heshiisiinayo weligii waa jiray wixii ay sulx ku dhammayn waayaanna markaasay u gudbin jireen hay-adaha cadaaladda garsoorka ay u gudbin jireen markaas marka waxaad moodaa sulxii iyo cadaaladdii waa laba jaran jaro oo isdaba yaalla oo labaduba mataqaanaa ay sharci yihiin nidaamka dawligaana waa ogol yahay sharcigeenna waa ogol yahay sharciga islaamka waa ogol yahay marka waana ku dhaqmayna weligeen haddana asagii baan dhiiri gelinaynaa oo xoojinaynaa oo aan rabnaa dadkeena dhan maadaama ay wax kala tirtirsanayaan inaan sulx wada gaarsiino oo sulxii mataqaanaa geed walba lagu qaado wixii sulx lagu dhaman waayo sharciga loo gudbiyo dadkii ay sidaa cadaalad ku wada helaan